In ka badan laba boqol oo carruur ah ayaa shirkadda Dahabshiil Group deeq lacageed oo gaaraysa shan kun oo dollar oo ay ugu talagashay in lagu caysiyo ugu deeqday carruurta ku jirta xarunta aqoonta ee Afgoye. Waxaa ka qaybgalay madasha lagu wareejinayay deeqda lacagta ah mas'uuliyiinta xarunta aqoonta Afgoye, madax ka tirsan shirkadda Dahabshiil Group, iyo marti sharaf kale. Cali Muuse Sheikh oo ah madaxa xiriirka warbaahinta iyo dadweynaha ee shirkadda Dahabshiil Group, iyo Cabdulaahi Cali Caamir, guddoomiye ku-xigeenka shirkadda Dahabshiil Group, ayaa si wadajir ah uga warbixiyay deeqda lacagta ay ku wareejinayaan xarunta aqoonta ee Afgoye.
annagoo ka wakiila shirkadda dahabshiil group maanta waxaan soo booqannay agoonta ku xaraysan halkan annagoo u keenna deeq lacageed oo ay ku ciidaan carruurta halkan ku jirta carruurta halkan ku jirta waxaan rabnaa inay sida carruuraha kale ee magaalada jooga oo iyagoo kale ah inay u ciidaan maadaama magaa ay ciiddii ay ka dhiman tahay maalmo yaroo kooban waxaan u mahad celinaynaa intii u qidmaysay oo ay ugu horreydo maamo faadumo maxamed jimcaale iyo howlwadeennada kale oo halkan jooga oo runtii carruurtan hadda meeshan ku jirta oo wejiyadooda ay ka muuqdaan qurux ku dadaalay ku xanaaneeyey ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in beddel khayr qaba iyagoona uu siiyo carruurtan runtii waxay u baahan yihiin gacanqabasho intaan ka badan meeshan ay ku jiraan waxay u baahan yihiin waxbarasho hooy iyo way haystaanee wixii ay meesha ku cuni lahaayeen iyo gacanqabasho intaan hadda ka badan marka ummadda muxsiniinta ah oo muslimiinta ah waxaan ugu baaqaynaa inay ka war hayaan carruurtan oo ay mar walba kaalmeeyaan oo runtii agoon marka la yidhaahdo qof walba oo muslina ayaa waxaa waajibka in uu caawiyo oo la taageero marka waa ku faraxsannahay shirkadduna aad iyo aad ayay u danaynaysaa ee dahabshiil inay arrimahan oo kale ka qayb qaadato oo qayriga ah oo ah kaafil in agoon mataqaana la kafaalo qaado oo laga qayb qaato ciiddooda marka shirkaddu waxaa weeye waxay ugu tala gashay sida uu u sheegay guddoomiyahuba inay farxadda kala qayb qaadato ee caruurtan maaragtay meeshan jooga runtii mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahad celinayaa maamulka waxaana leeyahay waxaad qabateen howl wanaagsan tallaabada hore usii qaaday tutooreysa faadumo maxamed jimcaale guddoomiyaha xarunta aqoonta ee afgooya ayaa u mahad celisay shirkadda dahabshiil guruuba awalan waxaan maanta mahad ballaaran oo aan la soo koobi karin oo ay farxadi ku dheehan tahay aan u mahad celinayaa maamulka sare shirkadda dahabshiil guruub oo u sarreeya master caamir runtii waa u mahad celinaynaa shirkaddan allah noo raajiyo mid ganacsigeeda sare u maro allah ka dhigo waxaan ku naqaanaa inay masaakiinta u gargaarto ay u miciinto ay shirkadaha uga horeyso maanta annaga nasiibkeennuu noqday inay noo yimaadaan oo ilmahaasu maaragtay se weligood aysan arkin codsigayga keliya inay igu tixgeliyaan warqadaan u qortay waa geeya xafiiskaan tege waa ugu mahad celinayaa sida gaarka ah ay iiga nooga soo jawaabeen